barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa talaado sagaalabaatanka januari sannadka labakunsaaaoban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socoteynaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mid a sheeko xiise leh oo ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo nolosha ka soo bilaabay caseeyanimo haatana ka mid a madaxda hay-ad taageerta dhallinyarada danyarta ah ee magaalada muqdisho maali anuu maraayo dahabshiil isogbaad meel yiraha dahabshiil hadda meesha ku taallo iskuul yaroo barefada ku ooli jiray xilligaas waa sagaashan iyo sideedii ilaa sagaashan iyo sagaalkii iskuulkaas barefadkan soo agmaray waxaan ku arkay macallin meesha iskuulka wax dhigaya subaxdii waxaan ku arkay isagoo macalinka jaamacadda muqdisho ee markaas siinaa ku taal u socdo oo isagoo u socdo meesha shaha kacabayan kabaha ugu casiyey macalin waxaan dhahay iskuulkaasaan kugu arkay anigana inaan wax bartaa rabaa
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan sababaha keena shaqola'aanta baahsan ee saamaysa dhallinyarada waxbaratay iyo kuwa kale ee ka yimaada baadiyaha ee somalilan sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan heese xiise leh qofka jecela nolow naxaariisatiisiyo aynagasha ku taal iyo niya samadhabi aynagasha ku taal iyo niya samadhabi farxadaada noqon kara nafta adiga ku ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan ku soo dhowaada warkii oo dhan
gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay bannaanka kaalin shidaal oo ku dhow xaruntii hore ee shabeelle iyo sidoo kale xaruntii hore ee baarlamaanka ee daljirka dahsoon ayaa goordhoweyd halkaasi ku qarxay laba qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi waxaana ku dhaawacmay shan qof oo kale sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax tuulax ayaa sheegay in qarax uu ahaa mid hore loo diyaariyey mana uusan carabaabin halka loola dan lahaa qaraxaasi aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu doonayo in laga baaqsado in mar kale ay istaagaan qayb ka mid ah howlaha dowladda balse waxa ay sheegeen aqalka cad in madaxweynuhu ay ka go-an tahay in la helo derbi laga dhiso xadka maraykanka iyo mexico oo weli ay diidan yihiin sharciyada loo marayo xubno sharci dejiyaal dimuqraadiyiina xogeyaha warfaafinta aqalka cad ee maraykanka sarah sanders ayaa sheegtay in trump uusan doonaynin in mar kale qayb ahaan ay xirmaan howlaha dowladda waxaase ay sheegtay inay tahay in dimuqraadiyiintu ay si dhaba u raadiyaan in xal loo helo dhibaatada ka taagan xadka maraykanka iyo mexico howlaha shaqaalaha dowladda ee heer federaal ayaa dib u furmay shalay kadib shaqo joojintii ugu dheereyd ee taariikhda maraykanka trump ayaa saxiixay miisaaniyadda saddex toddobaad oo ay dowladdu ku shaqayn doonto waxaana jira wadahadallo socda oo la doonayo in xal loogu helo inaysan dhicin shaqo istaag mar kale
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan axmed abuukar waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee shaqooyinka ay ku qanacsan yihiin xilligan ku haysta magaalada muqdisho waxaana uu xoghayo guud ka yahay hay-adda la yidhaahdo suhayda oo dhinaca waxbarashada ka taageerta caruurta ay dhaleen dadka laga tirada badan yahay axmed oo isaga lafsaad ahaantiisa kasoo jeeda dadka la hayb sooco ayaa heerka wanaagsan ee uu hadda nolosha ka gaaray u soo maray dariiq dheer oo adag kadib markii uu nolosha ka soo bilaabay caseeyanimo islamarkaana uu halkaasi kaga sii gudbay sheekada noloshiisa oo ah mid dhiirigelinaysa dhallinyarada ayaa waxa uu uga warramay waryaheenna muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaan ku dhashay baydhaba waxaan imid muqdisho iyo shantii muddo markaan joogay adiga ku dhawaad laba sano ama saddex sano aan joogay sagaashan iyo toddobadii waxaan bilaabay inaan nolosheeda dabiro oon ku dabiro inaan noqdo caseeye maadaama ay noloshu aada u liidatay oo qutul daruuriga oo aada u liitay oo wax la cuno la weysnaa xilligaas oo xaaladan aada u xumeed magaaladan ay qasneed hogaami kooxeed waxyaaba la yiraaha jiray markaas shaqo fiicanna ma jirin qofka waxa ugu fudud oo qaban kara waxay ahayd inuu caseeyo noqdo inuu baabuurta dhaqo iyo inuu dukaamanka iridahooda iyo meelahaas xaaqo Eh, waxaa i fududaatay inaa caseeyo noqdo en, sagaashan iyo toddobadii sagaashan iyo lixdii sagaashan iyo ilaa iyo sagaashan iyo sagaalkii waxaan ahay caseeye waxaa la kulmay eh, nin aada u wanaagsan oo hadda la yidhaaho intaadan eh, eh, imaan meeshaas noloshii caseeyaha waqti adag bay ahayd maxaa nooga sheegi karaysaa waxyaabihii kuugu xanuunka badnaa ee la kulanta waxyaabaga xanuunka badnaa waxaa kamid ahay aniga markaan ku cusubay meesha een, qofka markuu cusub yahay waa dareemi kartaa dadka iska daaya dabeesha xitaa waa ka cabsanaa meesha qofna kama aqoon wiil aan ah, walaalo nahay oo asxaab nahay oo xaafada iga wado oo magaalada i geeyey oo shaqadan ii dhiibay marka waxyaabaha igu xumaa waxay kamid ahayd maalintii ugu horreysay oo qalabka aan ku shaqaystay laysiiyey galabtii waa layga qaataba galabtii markaan soo noqonay aan soo shaqaystay wax soo helay macal lacagti macal qalabkaan ku shaqaysana wadada la istaaga waa laga qaatay ilaan ma awoodo mana waana ka cabsana qofka waa qof ila eg laakiin wax qorina ma wato mudi ma wato wareer alaabta dhig waa iska dhig alaabta iyo waxa dhan waa dhig lacagta soo bixi waa soo bixi fartanka saar waana ka tegi marka waxyaabaha igu dhibnaa waxyaabahaas ka mid eh muddo kadib laakiin waa la qabsaday asxaabaan yeeshay kastamar fiican aan yeeshay meeshii markaan muddo ku dhawaad sanad joogay haa difaaca baan galay eh, dad badan baan ka bartay meesha waa gartay Eh, u adkaysi aad muujisay noloshaada eh, eh, waxbarashaad ku dhiiratay sidee bay ku timid fursadaas xaggee bay kaaga soo bilaabatay waxay ka bilaabatay maalin anoo maraayo een, waa ogtahay casayaha een, meel ma fariisto wuu socdaa wuu wareegaa maalin anoo maraayo dahabshiil iyo suuqbaad meel yiraa dahabshiil hadda meesha ku taalo iskuul yaroo brivate ku ooli jiray xilligaas waa sagaashan iyo sideedii ilaa sagaashan iyo sagaalkii iskuulkaas brivatekan soo agmaray waxaan ku arkay macalin meesha iskuulka wax dhigaya macalinkii aan marka ku arkay maalintii waa fiirshay koraan ka salaam macalin fiicantaa waa uga salaam waa kasoo tegay subaxdii waxaan ku arkay isagoo macalinka jaamacadda muqdisho ee markaas siinaa ku taal u socdo oo isagoo u socdo meesha shaha ka cabaayaan kabaha uga casiyey macalin waxaan dhahay iskuulkaasaan kugu arkay anigana inaan wax bartaa rabaa waxaan ku xasuustay inaan wax barto mid abtigaya allah u naxariistay hadda dhintay oo hooyaday la dhashay aa anoo guriga joogo anoo yar wuxuu ii samayn jiray buug intuu ii dhiibo dhihi jiray ba iyo ta iyo ja oo ii qori jiray markaasuu dhihi jiray qor ba iyo ta iyo ja'dan qor ba iyo ta iyo ja saddexdaas xaraf wax ka badan ma aqoonin xarfahaas anoo aqaano oo xasuusto oo abtigay dhihi jiray niyo wax baro nin wanaagsan hata abtigay secondary baa markaas xilligaas ka baxay xilligii dowladda ahayd oo ka baxay marka wuxuu igu dhiirigeliyay inaan wax barto waxaan dhahay marka macalin waxaan rabaa inaan wax barto mana awoodo lacag aan wax ku barto inaan wax bartana waa rabaa markaasuu dhahay no nin dhiiranaa tahay oo karti leh oo adaa casaya inaan wax barto ma rabtaa xilligay imaan kartaa waxaan dhahay habeenkii imaan kara maalintii waa qaraabana laakiin habeenkiiaan ku imaan kara habeenkiiaan geli jiray hal saac laba saacna waa ka bixi jiray macalinkiiaa gacanta igu qabtay wuu arkay inaan nin fiican ahay adiga mudda muddo markaan dhigayay een, keliya casaya kama shaqeyn ani marna jornaal waa gaday baabuurta xitaa oo kaaraan iyo sanca ka shaqeysa mar waa ka shaqeeyey Eh, mar waxaan noqday dukaamada aan waxaan u noqday waxaa jiri jiray wax la yidhaha habaar calafo wax la yidhaha bakaaraan laga soo qaado raashinka suuq bacad la keeni jiray xaaji khamsiiniya lagu keeni jiray kastamar fiicanaa yeeshay dukaamankan lacagaha ka qaadaa raashinka u keeni jiray casire kama shaqeyn jirayba markaas xoogaa waa ilbaxay
Eh, hadda waxaad xogay guud ka tahay eh, jimciyada waxbarta caruurtan danyarta ah dadka laga tirada badan yahay Eh, xildhibaan baa hawshaa qabta yuusuf ha la idhaahdo sidee baad ku bilowda hawshaan Eh, runtii aniga markaan dugsi sare dhameeyey marxaladii dhan markaan maray oo nin ma- cabdulaahi maxamed xasan sanka la yidhaaha oo dugsiga sare iyo dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe intaba ii dhameeyey oo markaan dugsiga sare dhameeyey ah, walaalkay xildhibaanka ah, xildhibaan yuusuf xeele jimcaale gacanta igu qabtay oo dhahay ninkan wuu soo baxay waa nin soo baxay waa inaan hore usii dhaqaajiyaa isagoon xildhibaan ahayn oo i qabtay oo iga dhigay arday jaamacadeed jaamacadoo i geeyey jaamacaddiyaan soo dhameeyey muddo afar sanaa dhiganayay jaamacaddii Een, waxaa kaloo jirta dibloomooyin kalaan dhigtay oo isaga iga bixiyey diblomo oo i t ah bachelor of medical lab technicianna waa dhigtay diblomo englishna waa dhigtay intaas isagaa iga bixinayay mar allaala markii aan dhameeyey anoo jaamacaddii wada ah xildhibaanka waxay ku- waxaa fikir kusoo dhashay in ah inuu jamciyad aas-aaso si isugu keeno dhalinyaradii een, s- eh, ardaydii iyo d- dhalinyaradeeni oo- oo jaahiliin oo waxba aqoonin inuu aqoontooda kor u qaado isku day isagoo marka dhalinyaro badana ahayn annaga iyo asiga iyo dhalinyaro kaleeto fikirkaas isla qaadanay xildhibaanka noo keenay isaga aasaasay markaasoo jamciyadda xubin iiga dhigay xildhibaanka anoo weli waxbarasho ku jiro jamciyadda xoogaya guud igaga dhigay jamciyadda markaas saas kusoo biiray anigoo raba in aniga juhdiga iyo dadaalka la igeliyo aan geliyo walaalahay iyo ummadda islaamka meel walba ay joogto waxa aan laala waxa aan u qaban karo aan ku dhiiriday sidaas darteed ayaan jamciyaddan ugu noqday xogaayaha guud ee jamciyadda hadda waxaad caawisaa ood oday u tahay caruur nolosha meelo kala duwan ka yimid danyar ah see daragta wallaahi markaan arko aada ugu farxaa horta marxaladaha markii lasoo maraayo qofka ninka ragga ah horta qof walba mar marxaladuu maraayo intuu caloosha ku jiraa la qoraa ayaga hadda marxalad fiican ay ku jiraan maasha allah maadaama ay hadda ay heleen rag dhalinyaro ah oo aqoon-yahana oo hor kacayo aniga markaas ma haysanba qof oo gara qabato oo dhehayso ninkan waxbarashada igaga horreeyay oo dhiirigeliya ma haysan fikir aan igu dhasho ahay marka ayaga aad igana sii badayihin wayna fiican yihin annagana waxaan sameynaa waa ku dhiirigelinaa waa baraarujinaa
kaasi waxa uu ahaa axmed abuukar oo aad sheekadiisa dhegaysanayseen waxaana uu u waramayey wariyaha v o e cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o e washington barnaamijka dhallinyarada maanta qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku nasanray dhinacii heesaha fanaanka cabdi hani xaashi iyo heesiisa qofku jecel qofku jecela nolow naxariisatiisiyo qofku jecela nolow naxariisatiisiyo aynagasha ku taal iyo niyaama dhabi aynagasha ku taal iyo niyasama dhabi farxadaada noqon kara nafta adiga ku hura nasashana ku siin kara farxadaada noqon kara nafta adiga ku huraa nasashana ku siin karaa qofku jecela nolow naxariisatiisiyo qofku jecela nolow naxariisatiisiyo aynagasha ku taal iyo niyasama dhabi aynagasha ku taal iyo niyasama dhabi farxadaada noqon kara nafta adiga ku huraa nasashana ku siin kara farxadaada noqon kara nafta adiga ku hura nasashana ku siin kara qofku sida la noolo ha u jabinin nacabko nusqaantana ka dhowro nasteexada kalgacal noqo nusqaantana ka dhowro nasteexada kalgacal noqo iyo nuurka aragtida aniguna nasiibkay aniguna nasiibkay allahani nasiibkay waan ku noori doonaa qofku sida la noolo ha u jabini nacabko nusqaantana ka dhowro nasteexada kalgacal noqo nusqaantana ka dhowro nasteexada kalgacal noqo iyo nuurka aragtida aniguna nasiibkay aniguna nasiibkay allahani nasiibkay waan ku noori doonaa kuna noori doonaa qofku nugula noolow oo inabar ku gaadhiyo qofku nugula noolow oo inabar ku gaadhiyo kula necab dhibaatada oo naftiisa ka jecel kula necab dhibaatada oo naftiisa ka jecel nabadan jacayl badan qalbigana nashaadiyo nafisiyo degani bara nabadan jacayl badan qalbigana nashaadiyo nafisiyo degani bara qofku nugula noolow oo inabar ku gaadhiyo qofku nugula noolow oo inabar ku gaadhiyo kula nacab dhibaatada oo naftiisa ka jecel kula nacab dhibaatada oo naftiisa ka jecel abadan jacayl badan qalbigana nashaadiyo nafisiyo degeniba abadan jacayl badan qalbigana nashaadiyo nafisiyo degeni bara qofku sida la noolo ha u jabinin nacabko nusqaantana kadhowro nasteexada kalgacal noqo nusqaantana kadhowro nasteexada kalgacal noqo iyo nuurka aragtida aniguna nasiibkay aniguna nasiibkay allahani nasiibkay waan ku noori doonaa kuna noori doonaa qofku sida la noolo ha u jabinin nacabko nusqaantana ka dhowro nasteexada kalgacal noqo nusqaantana ka dhowro nasteexada kalgacal noqo iyo nuurka aragtida aniguna nasiibkay aniguna nasiibkay allahani nasiibkay waan ku noori doonaa
codka waxaad dhegaysanayseen cabdi hani iyo heesta halkudhageeda oo ahaa qofku jeclaadka halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington jamaal maxaa inoo xigay
waxaynoo xiga dhallinyarada ayaa waxa ay yihiin tirada ugu badan ee somalilan waxaana si gaar ah ay markaasi uga cabanayaan shaqola-aan baahsan oo jirta iyadoo sidoo kalena dadka ka yimaada baadiyaha ee magaalada soo gala ay dhibaatadaasi mid la mid ah kala kulmaan iyo weliba kuwa ka soo baxa jaamacadaha oo iyaguna aanan helin shaqooyinka ay ku haminayaan wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa sababaha keena shaqola-aanta wuxuu ka wareystay yaasiin deheye oomane oo dirsa shaqola-aanta horta waxa weeye eh, dhallinyartu guud ahaan ma aha oo keliya kuwa waxbartay marka la isku geeyo waxaynu ka midnahay wadamada dadka da'da yari soddon jir wixii ka yari waxay ka badan yihiin boqolkiiba toddobaatan marka waxaad garan kartaa bulshadii marka saddex meelood loo qaybiyo ku dhowaad laba meelood waa dhallinyaro markaasi eh, loo helo dadkani waxay u baahan yihiin shaqo abuur shaqo abuurkii waxay yimiday maaha kuwa waxbartay oo keliya dhallinyartii waxay leeyihiin marka laga hadlayo dhallinyartu inta badan kuwa magaaladu ma la sheega dhallinyartu waxay leeyihiin kuwii miyiga iyo kuwii magaalada dhibaatada jirta waxa weeye dhallinyartii miyigu waxay waayeen waxay ka shaqeeyaan waxay yimiday markaa had iyo jeer marka la leeyahay dadkii inay eh, migrationku ama inay dadkii movement sameeyaan kama dhacdo keliya magaalooyinka ta ugu badan waxay ka dhacdaa dhallinyartii miyigu markay waayeen oo ahayd cududda wax soo saarka dalkani ku tiirsan yahay oo waxa ugu weyn ee dalkani leeyahay khayraadeeda ahayd wax soo saarkiisu waxay ahayd beeraha xoolaha waxaa ku dhacay dhallinyartii markii wax soo saarkii yaraaday inay magaalooyinka yimaadaan taas waxay keentay in awalba risoskii magaaladana ku sii yaraa oo cidhiidhi kala sii galo markuu noqdo meel loo soo tahriibay iyadna magaalooyinkii oo tahriibka koowaad kama bilaabmo magaalooyinkii waddamada kale wuxuu ka bilaabmaa miyigii waxay yimaadeen magaaladii waxbarashadii qofku markuu soo wato ee uu soo dhammeeyo labiyo toban sanno afar sannoo dambe jaamacad galo ayaa waxa dhacaya qofkii haddana inuu shaqo waayo waxay keenaysaa kan kale waxaa ka sii daran kii jaamacadda ka soo baxay markuu shaqo waayo dhismoor walbaa ku dhacay taasi waxay keentay haddana inay bilaabanto tahriibkii kale ee dibaddu had iyo jeer waxaad mooddaa waxbarashadeennii xataa kuwii la islahaa jaanis bay heleen waxbay barteen waxbarashadeenni waxay noqotay waxay bartaan waa business iyo management iyo i t oo ah shaqooyinka ugu yar ee dhulkeennan ka diyaarsan waxaad tilmaantay in dhallinyartii miyigu ay magaalooyinkii u soo tahriibayaan kuwii waxbartayna markay waxbarashadoodii iyo aqoontii ay barteen shaqo ku waayeen ay iyaguna u tahriibayaan waddamada shisheeyaha si ay nolol iyo shaqo uga raadsadaan sideed is leedahay arrintaasi xal waa loogu heli karaa dhallinyaradaasi miyiga iyo magaaladaba horta waxa weeye labaynu u kala qaybinanayo qoladan miyiga joogta waxay u baahan yihiin in shaqadii loo abuuro waxay ahayd sistamkii dowladnimadu inay samayso iminka tusaale ahaan waxaa jira dadkii inay helaan tababar in loo sameeyo iskaashatooyin in loo sameeyo waxaanay soo saarayaan iminka waxaa jira xataa waxa ay soo saarayaan suuq loo sameeyo di- oo loo- diversification loo kala duwo qoloba dhinac loo jiheeyo marka taas waxay imanaysaa mar nolol hadday ku helaan kuwan miyigu iyagu miyigiiba joogayaan marka waxay u baahan yihiin in siyaasad ahaan dowladdii u samayso qorshayaal ah wax soo saarka sidii loogu dhiirigelin lahaa oo ay ka mid tahay in iskaashitooyin loo sameeyo in badda loo sameeyo kalluumaysatadii in xirfada loo sameeyo iyagana iskaashitooyin loo sameeyo kuwa kuwa kale milixda ka shaqeeya iskaashitooyin loo sameeyo adu in qoladii miyiga halkaa lagu hayo kuwii magaaladay noqotay kuwa magaalada waxay u baahan yihiin in loo sameeyo iskuulle xirfadeed maaha iskuullada markaan leenahay waxbarashadu maaha uun in jaamacada business iyo it la barto waxaa jiray tusaale ahaan imiga borama markaad eegto iskuulkii ugu horreeyey laga furay wuxuu ahaa dugsiga saree beeraha ilaa maanta ma jiro dugsi saroo beeraha lagu bartaa ama college yaroo xirfadda beeraha lagu bartaa ma jiro meel lagu barto automechanikiska eeg baahidii kale oo dhan oo jirta hadday dhismaha tahay hadday baabuur tahay hadday baahida kaleoo dhan waxa qabtaa waxa weeyaan jaaniska ugu badan ee dalka ka bannaan waxaynu u baahanaa in la sameeyo iskuulladii xirfadaha dadka lagu barayay xirfadda qofka marka la baro isagaa shaqada abuura shaqadii laakiin marka qofka haddii xirfad la waayo waxa dhacasa marka dambe in meeshii liis qof walba shaqa u baahda lakiin haddii xirfad la baro qofka xirfadda la bara isagaa abuuranaya shaqadii marka waxaan isleeyahay haddii la sameeyo siyaasadeedii dowladduna ku dhiirato inay samayso iyadu hormuud ka noqoto in loo bedelo waxbarashadeenni tu xirfadaha waxaan qabaa inay wax weyn ka taraso shaqalaan dad badan baa aaminsan in dhallinyaradu aanay shaqaysanayn ee ay shaqa jirto taa maxaa ugu cambadsi leedahay mase fikirka noocaasa maxaad adigu ka aaminsantahay eeg horta labaan u kala qaybinanaa mid waxa weeyaan dadka qaar waxay waxaa la yidhahdo white color shop color shop dad qaar doonaya way jiraan oo ardaygii markuu imiga jaa wax barto uu isleeyahay waxbaad barato jaamacad ka soo baxo dee ma ogola inuu kooliga galo laakiin haddaad eegto kuwii kale laftoodu maanta haddaad eegto kooliga aroortii haddaad soo kalaahdo waad arkaysaa kuyuu dadka ku jiray aroor walba la celinayo marka way shaqaysanayaan dadku oo waxa weeyaan canutaan qabaa waxa weeye markaad eegto aroortii haddaad ku kalaahdo meel kooliya oo la dhisaya dadka dhallinyarta ee jooga waad waad yaabaysaa intay leeyihiin lakiin way jiraan kuwo kaloo iyagu aan tan diyaaru ahayn marka waxa weyaan cid walba in loo diyaariyo tii ku habboonayd marka haddii la sameeyo eeg shaqadii qofka ku habboonayd waxaan qabaa dhammaantood inay shaqa diyaaru yihin
kaasi waxa uu ahaa yaasiina daheeye oo mane oo darsa shaqola'aanta oo magaalada boorama ugu warramayay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha iyo jamaal axmed cismaan
aad baad u mahadsan tahay caasho ibraahim kun wanaagsan dhegaystayaal waxaa weli soconaya oo si habsame leh u soconaya koobka dalalka eshiya oo shalay samafinalihiisa ay isaga hor imaadeen dalalka iiraan iyo jabaan waddanka jabaan ayaa fainalka u gudbay kadib markii uu kaga adkaaday xulka dalka iiraan saddex gool iyo waxba ciyaaryahan yuya osoka ayaa daqiiqaddii lix kontonaad goolka koowaad u dhaliyey xulka dalka jabaan waxaase mar kale uu daqiiqaddii lixdan iyo toddobaad goolka labaad u dhaliyey xulka dalkiisa jabaan kaasoo rigooro ahaa waxaana ciyaarta gabagabadii harakuji daqiiqadii sagaashanaad iyo laba daqiiqo lagu sii daray markaas daqiiqada lagu sii daray uu sii dhaliyey goolkii kale ee saddexaad iyadoo xulka dalkaasi iiraanna aysan wax gool ah dhalinin sidaa daraaddeed waxaa faynalaha u soo gudbay xulka dalkaasi jabaan oo iyagu markaa la ciyaari doona xulalka dalka khatar iyo imaaraadka carabta oo maanta ballansan iyaguna samafaynalaha labada xul ayaa waxa ay doonaysaa midba midka kale uu doonayaa inuu ka soo gudbo islamar ahaantaasina uu faynalaha la ciyaaro xulka dalka jabaan iyadoo kulmadii ugu dambeeyey marka la fiiriyo oo labada waddan ay dheelaan qatar iyo imaaraadka sannadkii labakunyoshanyotobankii kow iyo tobankii januari ay ahayd markii xulkaasi dhinaca iyo guruubyada ay isku arkeen asian kaabka oo afar gooli gool xulka dalka qatar loogu awoodronaaday sidoo kale galf kaab ayaa labada waddan sannadkii januari shanteedii ay wada ciyaareen mar kale xulka dalkaasi imaaraadka ayaa saddex gooli gool ku awoodroonaaday waxaana la filayaa maanta waddanka soo baxa inuu la ciyaaro xulka dalka jabaan dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska haddii aynu eegno brimier league kulamo ka tirsanaya maanta la dheeli doona waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan arsenal waxay la dheli doontaa naadiga cardiff city fulham iyo brighton and half albion ayaa dheeli doona harrisfield town waxay la ciyaari doontaa naadiga everton wolverhampton wondres ayaa la ciyaari doontaa naadiga westham united manchester united ayaa waxay la dheeli doontaa naadiga banley halka kulanka ugu dambeeya ee maanta kulmada dhici doona manchester city ay la dheeli doonto naadiga kubadda cagta ee newcastle united kooba italy ayaa naadiyada milan iyo napoli ay wada dheeli doonaan kooba del reyna lensia iyo khitave ayaa wada ballansan kulamadaasi waxyaabaha ku soo kordha dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa
aad ayaad umahadsantahay jamaal haatanna waxaan mar kale dib u jaleecaynaa kaalimaha heesaha ee barnaamijka idaacadda uu ugu talagalay dhegaystayaashiisa oo heestaan kudhageedu yahay kaalay waxaa wadajir ugu luuqeynaya nasiib cali iyo kiin jaamac
midaan doortay waa adi naftuu doontay waa adi maanka deqday waa adi u dayoobay waa adi midaan doortay waa adi naftuu doontay waa adi maanka deqday waa adi u dayoobay waa adi labta dooxan darta u diyaarsan caashaqa darta labta dooxan darta u diyaarsan caashaqa darta ha ku daawan cidlado ha ku doorsan meel kale ha ku daawan cidlado hoy ha ku doorsan meel kale labta dooxan darta u diyaarsan caashaqa darta labta dooxan darta u diyaarsan caashaqa darta ha ku daawan cidlado ha ku doorsan meel kale ha ku daawan cidlado way ha ku doorsan meel kale aan isdaadahayne kaalay kaalay kaalay xamar kugu dawaabshe kaalay kaalay kaalay jigjiga andakayne kaalay kaalay kaalay kismayaan degayna kaalay kaalay kaalay aan isdaadahayne kaalay kaalay kaalay xamar kugu dawaabshe kaalay kaalay kaalay jigjiga andakayne kaalay kaalay kaalay hargeysaan degayna kaalay kaalay kaalay yarkaan doortay waa adi dunta ku xiray waa adi dunida ka heeta waa adi mar nabadayne waa adi yarkaan doortay waa adi dunta ku xiray waa adi dunida ka heeta waa adi mar nabadayne waa adi naftadaalan awga dabacsan caashaqa awga naftadaalan awga dabacsan caashaqa awga ha ku digan dhibtihego haw noqon mid hidar ha ku digan dhibtihego haw noqon mid hidar naftadaalan awga dabacsan caashaqa awga naftadaalan awga dabacsan caashaqa awga hakutiga dhibtihego haw noqon mid hidar hakutiga dhibtihego haw noqon mid hidar idaadeheheyow kaalay kaalay kaalay mudug soo daawa waa tahay kiin jaamacaya taasi ahayd iyo fanaanka kale ee nasiib cali heestaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta xaashi ibraahim aadan iyo jamaal axmed cismaan oo isku duubanayaan kaga tegaya nabadgelyo